إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد عن كسو جرني كتابك عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن صرور المقدسي رحمه الله تعالى عن سو قارني xadiidka toban iyo sagaalaad boqolka gada boqol toban iyo sagaal xadiiska ah ayaan soo gaarnay jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canh marka waxaan ku laabanaynaa xadiiskii ugu dambeeyey ee jaabir ibni cabdillaahi oo ka hadlayey toonta iyo basasha dadka soo cuna masaajidka inay ka fogaadaan waan ku laabanaynaa xagga laqbaha qalad uga jira ayaan kasoo saxaynaa can jaabir ibni cabdillaahi ayaa laga wariyay radia allahu canhu can inabiyi sala allahu caleyhi wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi man akala qofkii cuna thuuman toon cuna ow basalan ama basal falyactasilna ha naga fogaado ow amase wuxuu ihi liyactasil masjidana masjidkeenna ha ka fogaado walyaqcud ha fadhiiso fii beyti gurigiisa wa utiya waxaa loola yimid lafdigaas marka wa utiya sidaas ayaa nusqooyinka cumdada ku soo aroortay laakiin sida saxiixeynka ku taalla ee sawaabka waxay tahay wa anahu nabiga uutiya waxaa loola yimid oo la sii weye wa anahu nabiga uutiya waxaa la siiyey weeye sidaasaas ku taalla saxiixeynka wa annahu nabiga uutiya waxaa la siiyey biqidrin dhari fiihi dhexdiisa khudrawaatun ay ku jiraan khudrawaad ay ku jiraan qudaryaal ay ku jiraan oo min buquulin bagalyaal ah lafdiga marka badanaba xadiidkaas bukhaariiyo muslim iyuu kula yaalla waa sidaas wa uutiya wa annahu nabiga uutiya waxaa la siiyey biqidrin ibnu daqiiq ulciid wuxuu uhi raximah llahu tacaalaa lafdigaas oo ah alqitru waxaa la sheega oo la yidhaahdaa wax hadda oo suganna haabitana ma ahane tasxiif inuu ku jiro oo si qaldan loo qoray weeye oo bibidrin u ahaa asalku bidriguna waa wuxuu yihi walbidru adabqu marka dheri meeshii laga dhihi lahaa in laga yidhaahdo saxan in la yidhaahdo sidaas weeye ayaa la yidhi yiroqiil sidaas ayaa jira macnuhuna sidaas ayuu ku fiicnaa lahaa sababtoo ah haddii dheri ay ku jirto qudaarta waxaa la fahmi lahaa qudaar la kariyey inay tahay qudaarta la kariyeyna ma soo urto lama diido laakiin qudaartan qudaar la kariyey ma ahan oo waa qudaar ciiriin ah marka inay saxan ku jirtay sidaas ayaa macnahaan u fiicnaa laheed marka wuxuu yidhi sidaas inay tahay ayaa dhici karta markii loola yimid nabiga sala allahu caleyhi wasalam dheri oo qudaaru ku jirto oo bagalyaal ah bagalka waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii qudaar cagaaran ah oo dhulka korkiisa ka baxa dhammaan ayaa la yidhahdaa baqalka carabiga ee midda bagalka loo yaqaano oo kaliya ma ahan fa wajada wuxuu helay nabiga lahaa xaal u sugnaaday qudaarta riixan kar inay soo urayda ayuu ka dareemay fa sa'ala waa weydiiyey fa ukhbira waxaa loo sheegay bimaa fiiha waxaa ku dhex sugan oo min albuquuli bagalyaal ah fa qaala nabigu wuxuu yihi qaribuuhaa dhoweeya ilaa bacdi asxaabihi nabiga asxaabtiisa gobol ka mid a xaggoodu nabigu u dhoweeyey ilaa bacdi asxaabihida marka inay tahay waxaad moodaa mudraj oo waxa weeyaan ninka saxaabiga xadiiska warina hadalkiisa ay tahay maxaa yeele ilaa bacdi asxaabi ma dhihin marka intaas sidaas ayay u eg tahay ilaa bacdi asxaabi asxaabtiisa gobol ka mid oo nabigu u dhoweeye falamaa ra-aa markuu arkay nabigu marka halkaas wey meesha inaan saxno ugu laabanay faacilka ra-aada nabigaan ka dhigaynaa falamaa ra-aa nabigu markuu arkay hu bacdigii kariha inuu nacay aklahaa qudaarta cunideeda nabigaa arkay inay naceen saxaabadii qudaartan cunideeda oo ilaa nabigiyaa diiday qaala nabigu wuxuu ihi kul cun fa inii aniga unaaji waxaan la koodayaa man axad laa tunaaji aadan la koodayni axad aanad adigu la koodaynaan la koodaya aniga malaku jibriil ayaa waxyi igula soo degaya sidaasaan ku diiday laakiin adiga waxyila kula soo degi maaye iska cun sidaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu xadiisku tusayaa in ay tahay mamnuuc qofka afkiisu soo urayo inuu masaajid ka yimaado waa xaaraan muslimku dhibaya malaa-igtu dhibaya waa inuu qofka afkiisa uraya uusan masaajidka imaanin alxadiid alcushruun xadiidka labaatan ee bacda almia boqol ka gadal marwiyin waxaa laga wariya can jaabir radia allaahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yihi man akala lbasala basal qofkii soo cunaa aw ithuuma ama toon soo cuna aw ilkuraatha ama karooto soo cuna aw ilkuraatha basalbaar soo cuna kuraathka carabiga waxa weeyaan waa basalbaarka basalbaarka weeyaan kuraathka ee karooto maahan awil kuraatha ama basalbaar soo cuna falaa yaqrabanna yuusan usoo dhowaanin musalaana meeshaan ku tukanayno waa marka ay ciiriinka yihiin fa ina almalaaikata malaaigtu tata-adaa waxay ku dhibtootaa mimaa yata-adaa wuxuu ku dhibtooda minhu asaga xaggiisa al insaanu insaanku wixii insaanku ku dhibtooda malaaigtuna waa ku dhibtootaa marka malaaigta masaajidka jamaacada imaanaydaana way ku dhibtoon muslimiintuna way ku dhibtoon qofkii soo cunay shay uraya yuusan masaajidka imaanin wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa banu aadam mimaa yata-adaa minhu banu aadam xadiidkan horta marka ugu horeyda min afraadi muslim uu kamid yahay shardigii musanifka maahan axaadiista lagu taxqiibiyu ka mid yahay oo bukhaari ma warin muslima wariye xadiid saxiixa weye muslima wariyey laakiin bukhaari ma warin shardiga shiiqana waxayd axaadiista uu soo aroorinayo inay ahaadaan muttafaqun caleyh tan labaad muslim waxaa ku yaala badala badala insaan insaankaas bedelkeed waxaa ku yaala al insu mimaa yata-adaa minhu l insu ayaa ku taalla waxaa kaloo ku taalla muslimka waxa weeyaan albasalu wathuumu walkuraaf waawul cadafka ku taallo ow kuma taallo muslimka marka waa sidaas mana kala qofkii cunaa albasala basal cuna aw ithuuma toon aw ilkuraatha basalbaar falaa yaqrabanna musallaana yuusan usoo dhanwaan meeshaan ku tukanayno fa ina almalaaikata malaaigtu tata-adaa way ku dhibtoon mimaa kii yata-adaa uu ku dhibtoon minhu xaggiisa al insaanu insaanku wa fii riwaayatin banu aadam ayaa ku sugnaa xadiisku daliil wuxuu yahay wax kastoo ur leh oo dadka dhibaya xugunkoodu waa xugunka basasha waana xaaraam in masaajidka lala soo galo malaa-igtuna way ku dhibtoonayda waxa basharku ku dhibtoodo malaa-igta marka waa in la ilaaliyo xaqa mu'miniintana la ilaaliyo baabu tashahud ataxiyaadki baabkiisii haadaa kanu maxali waa maxalkiisii alxadiidu alxaadi wacishruun xadiiska labaatan iyo koobeeye bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can ibni mascuudin cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu qaala cabdullahi bni mascuud wuxuu yihi callamanii rasuululahi rasuulka allah i baray sala allahu calayhi wasalam atashahud ataxiyaadka tashahud waxaa loo leeyahy waxaa ku jira ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamedan cabduhu warasuuluhu taasaa tashahudku weeye saas loogu magacaabay marka nabigaa tashahudka i baray kafii calaa cashaydu xaalo ay ku sugan tahay beyna kafeyhi nabiga labadiisa calaacalood dhexdooda taas marka waxay tusaydaa laba shay ihtimaamka nabiga sala allahu caleyhi wasalama uu siinayey marka uu ataxiyaadka barayay sida nabigu ugu dadaalayey marka waxa maxaa yeele waa shay rugni ah oo ataxiyaadkaanu salaada rugni u ah sidaas darteeda sida faatixada loo barayo qofka in loo baro waxay kaloo kutusayda inuu xadiiska soo qabtay oo soo dabdiyey waxa weeyaan cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu kafi calaa cashaydu xaalay ku sugantahay bayna kafey nabiga labadiisa calaacalood dhexdooda kamaa siduu ii baray yucallimunii uu ii baro assuurata suuradaasoo min alqur-aani qur-aanka ka mid a suurad qur-aanka ka mid a siduu ii bari jiray oo ii xifdisiiyo sidaasoo kale u ataxiyaadka iisoo baray waxaan ahayd alfaadi sidaan ataxiyaatu nabadgeliyo iyo mulki nabadgeliyayaal mulki iyo baaqi ahaansho lilahi allay u sugnaadeen macnaha alfaadun tadullu cala asalaam waalmulki waalbaqaa alfaad tusayda waxa weeye nabadgeliyo oo ilaahay uu ka nabadgalo nuqsaan iyo ceeb oo dhan iyo baaqi ahaansho oo alla midaan dhimanayn inuu yahay alfaad tusayda iyo mulki iyo baaqi ahaansho ilaahay bay usugnaadeen nabadgeliyo mulki iyo baaqi ahaansho ilaahay usugnaadeen laba adu macaanidaasa sida uu ibnu athiir yidhi waa sidaas ataxiyaatu nabadgeliyayaal iyo mulki iyo baaqi ahaansho lilaahi allah ayay usugnaadeen wasalawaatu laba macno ayaa la macneeyaa wasalawaatu ducooyin ilaahay lagu weynaynayo ducooyin ilaahay lagu weynaynayo lilaahi allay usugnaadeen iyo wasalawaatu salaadahan aan tukanayno ee waajibka iyo sun sunanta ah lilaahi allay usugnaadeen allah iskale labada macnoba waa macno sawaab ah wadayibaatu kelimooyin wan wanaagsan ilaahay bay usugnaadeen wadayibaatu kelimaad wan wanaagsan afcaal wan wanaagsan lilaahi allah ayay usugnaadeen assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmatullah intaas markaad ilaahay ku ammaanto waa inaad nabigiina u ducaydo ee ku soo gaarsiiyey diinkan iyo salaadan aad ilaahay kula xidhiirtood kula xidhan tahay assalaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato ayuha nabiyu nabigaanu waraxmatullaahi alla naxariistiisuna korkaaga ha ahaato wa barakaatu ilaahay khayraadkiisa faraha badanna korkaaga ha ahaadeen marka assalaam assalaam waa ismun min asmaa illaah allahu calayka allaha ku xifdiyo oo kale iyadoo layidhi ka dhigan tahay ismun min asmaa illahi wey assalaam marka allahu calayka macnaha allaha ku xifdiyo wey wasalaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato ayuha nabiyo nabigaanow waraxmatullah alla naxariistiisuna korkaaga ha ahaato wa barakaatu ilaahay khayraadkiisuna korkaaga ha ahaato cabdullaahi ibn mascuud wuxuu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam markuu dhexdeenna joogayaan sidaas dhihi jirnay laakiin nabiga markii la oobsaday kadib waxaan dhihi jirnay assalaamu nabadgelyo cala nabiyi nabiga korkiisa ahaato oo kaafta khitaabka waan iska daynuu leeya markii nabiga ilaahay oobsaday kaafta khitaabka calayka waan iska dayno waxaan nidhi oon u leexanay assalaamu cala nabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatu saxaabadana alfaad waxya oo la baray iskagama leexan bira'yihiin ee waa inay nas haystaan oo daliil iyo xujo ay haystaan taasna waxaa tusayda caaisha laftirkeedu sidaas ayay bari jirtay taajidiin ma dheheen taqyudiin subki kitaabka minhaajka uu ku sharxo sharaxaas wuxuu yidhaahdaa xadiidka ku soo arooray hadduu sugnaado oo ay xadiiskaas uu saxiix noqdo inay saxaabadu dhihi jireen assalaamu cala anabiyi waraxmatullaahi wabarakaatu saas inay dhihi jireen waxay tusaydaa inaysan bacda wafaati nabiy aysan waajib ahayn in la yidhaha assalaamu calayka oo la dhihi karo assalaamu cala anabiyi xaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahullah ayaa ku yidhi fatxulbaariga xadiidka shaki la-aan wey waa sugan yaho saxiixulbukhaariga ayuu ku yaalaa saxiixulbukhaariga ayuu ku yaalaa aakhirka saxiixa ayuu ku yaalaa marka xadiisku waa sugan yahay caaishana sidaas ayay beri jirtay laftirkeedu taas marka waxa weya waxaa sugan in la dhihi karo assalaamu cala anabiyi sida loo dhihi karo assalaamu calayka intaas markaad joogta haddana adiga iyo jamaacada kula tukada iyo malaa'igta jamaacada soo xaadirtaad u ducayn waxaa leedahay assalaamu nabadgelyo calaynaa korkeenna ha ahaato annaga korkeenna aniga iyo muslimiinta ila tukanaya iyo malaa'igta oo jooga markaad intaas u ducaydo kadib addoommada ilaahay meelay joogaanba haddana u ducee wa calaa cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa korkooda ha ahaato nabadgelyo addoommada alsaalixiina war wanaagsan ee jinni iyo insi iyo malagba leh ashhadu waxaan qira an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah un mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin ayaan qirayaa wa ashhadu waxaan kaloo qira ana muxameda nabi moxamed cabduhu allah addoonkiisa inuu yahay cabdun weeye laa yucbadu isaga lama caabudi karo ma banaana wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay ayaan qiraa rasuulun weeye laa yukadabu lama beeni karo in la beeniyaa ma banaana waxa weeye bayna alguluwi waaljafaa weeye diinka islaamku marka hore cabduhu ayaa laleeyahy rasuulka addoonnima loo sugin waxa weeye waa addoon oo lama caabudo weeye marka dambena haddana risaaladiis yaa la suginoo addoon caadiya ma ahane waa rasuul ilaahay doortay oo lama beeniyo marka waa inaad darajadii ilaahay uu iska lahaana aadan nabiga siin oo aadan quluwi ku samayn rasuulka darajadii ilaahay siiyeyna waa inaadan hoos uga ridin oodan jafaa ku dhicin wa fii lafdin waxaa ku sugnaa idaa qacada axadukum qof inin ka mida markuu fadhiisto fi salaati salaada dhexdeeda falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilah ha yidhaahdo marka falyaqultaas ayuu hadda halkan ugu soo celiyey taasuna waxay tusaydaa waajib inuu yahay ataxiyaadka wa khaasatan fadhiga ugu dambeeya ataxiyaadka lagu akrinaa inuu waajib yahay oo weliba rugnina weeye weliba marka ataxiyaadka dhexe ayaa laysku haystaa ma waajiba mase waa sunno laakiin midka dambe waxa weeyaan waxa wey inuu waajib yahay ayaa culummad in badanoo ka midu yidhaahdeen wadakarahu wa sheegay xadiiskii wa fiih waxaa ku sugnaa fa inakum idinka idaa facaltum daalika saas markaad samaydaan facaltumta waxa weye idaa qultum daalika markaad saas tidhahdaan ficilaa laga cabiray qowlkii waxaa loola jeedaa assalaamu calayna wa calaa cibaadillaahi saalixiinadaasaa loola jeedaa markaad tidhahdaan wa calaa cibaadillaahi saalixiin weye fa inakum idinka idaa facaltum daalika arrinkaas markaad samaydaan ood saas tidhaahdaan faqad sallamtum waad salaamteen calaa kulli cabdin addoonkasta addoonkaasoo saalixin wanaagsan addoonkaasoo fi samaai samada ku sugan iyo walardi dhulka kii ku sugan wa fiihi waxaa ku jira xadiidkaas falyatakhayar ha doorto qofku min almas'alati tuugmada maa shaaa wuxuu rabo ducada uu ilaahay ku tuugaya markaas ha doorto markuu ataxiyaadka dhammeeyo halkaasna waxaa kuugu caddaatay bacda ataxiya ataxiyaadka ka gadaal waxa weeyaan inay tahay maxalu ducaa maqaam lagu ducaysto weeye waxaa la rabaa inaad aada u ducaysato ood meeshaas ku ducaysato waxay kaloo tusayda ducadaasu inaysan waajib ahayn oo ikhtiyaarkaaga ayaa lagu xiray alxadiidu thaani walcushruun xadiiska labaatan iyo toddoba ee bacda almia boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wari can cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi laqiyani waxaa ila kulmay kacb ibni cujra cabdiraxmaan ibni abi leyla kunyadiisa waxa la dhaha abu ciisa cabdiraxmaan ibni abi leyla alawsi alansaari attaabiciyi ljaliil waa hiqa nabiil ah waxa weeyaan saxaabo badan ayuu wax ka wariyaa asnayn badan ayaa wax ka warida oo taabiciyaalka iyo keyrkoodba ah kacab ibni xujra ayaan la kulmayuu yidhi kacab ibni xujra asalimi al ansaari waa saxaabi jaliil ah wuxuu dhintay markay hijiradu ahayd konton iyo labo konton iyo labo ayuu dhintay markay hijiriyadu ahayd can cabdiraxmaan ibni abi leyla qaala wuxuu yidhi laqiyani waxaa ila kulmay kacab ibni xujra faqaala wuxuu yidhi alaa uhdii laka miyaanan kuu hadiyeynan hadiyatan hadiyad hadiyad ma ku siiyaa waxa weeyaan selafka saxaabada taabiciyaalka waxay isku hadi- hadiyey jireen oo ugu qaalisanaa masaa'ilka cilmiga ah weeye ayagoo adduunyadan isku hadiyey jiray ina nabiya nabiga sala allahu calay wasalam waatan hadiyadii ina nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam kharaja calayna waa nagu soo baxay faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallahi rasuulka allah qad callam qad callamana allaahu allaana baray kayfa sidii nusallima caleyka aan kuu salaami lahayn qur-aanka waxaa ilaahay mu'miniinta amray laba shay inay nabiga ku salliyaan iyo inay salaamaan ilaahay weyne subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy alle iyo malaa'igtiisa ayaa ku salliya oo ammaana nabiga yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow salluu ku salliya salluu calayhi nabiga korkiisa wasallimuu salaama laba shay marka nala amray oo nalaga raba inaan fulinno salaan aan nabiga salaamno iyo salli aan nabiga ku sallinno salaamtii marka waxay yidhahdeen saxaabadu qad waxa weeyaan nusqooyinka gobolna waxaa ku taalla qad calimnaa waan ogaanay kayfa sidii nusallima caleyka aan kuu salaamahayn waa ogaanay markay ka ogaadeen marka waxay ka ogaadeen ataxiyaadkii dhexdiisa ataxiyaadkiyaa nabigu ku soo baray assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu marka amarkaas alle oo wasallimu nabiga salaama alla yidhi sidii loo fuli lahaa waa baranay waa fahnay waa inaan markaan ataxiyaadayno nidhaahno assalaamu calayka assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmatullahi wabarakaatu ee kayfa sidee baan nusalli calayka dushaada ugu sallinaa saanku ugu sallinaa sidii aan kuu salaami lahayn waa baranay marka halkaas waxaad ka ogaatay waxa weeyaan cibaadadu waa tawqiifi kayfiyadeeda cadadkeeda hay-adeeda kulli hataa inta cibaadada markii ilaahay amro ama rasuulkiisu amro sala allahu caleyh wasalama kayfiyada loo samayn hadday tawqiid loo samayn waqti leedahay hadday mutlaq tahay tan waqti lahayn haddii hay-a gooniya loo samayn kulli waa tawqiif iyo nasay u baahan tahay saxaabada iyagoo fusaxo ah oo carab ah ilaahay weynaa markuu amro uu yidhi nabiga waxa weeyaan ku salliyo salaama waxa weeyaan siday rabaan uguma sallin siday rabaan gabay hadday rabaan waa gabi kareen hadday nasri rabaan nasri waa tixi kareen laakiin waxay ogaayeen cibaadadu inay tawqiifi tahay oo wax nas ku xidhan ay tahay marka nabiga yidhaahdeen rasuulka allow noo sheeg qaabkaan kuugu salli lahayn waa garannay qaabkaan kuu salaami lahaynoo ataxiyaadkan kusoo barannaye marka saas yidhahdaan qad calimnaa waan garannay kayfa nusallima calayka saan kuu salaami lahayn fa kayfa sidee baan nusalli calayka korkaaga ugu sallinaa fa qaala nabigu wuxuu yihi quuluu dhaha marka waa amar marka amar hadday tahayna waxay keenaydaa inay waajib yahay salliga nabiga oo salaada dhexdeeda ataxiyaadka marka la dhameeyo kadib nabiga lagu salliya inay waajib tahay ilaa waa amare weliba riwaayadaha xadiiska gabola waxay ku soo arooreen kayfa nusallii calayka fii salaatina salaada markaan ku jirno see kuugu sallinaa marka nabiguna wuxuu yihi quuluu dhaha fa qaalana wuxuu yihi quuluu dhaha waa amar amarkuna wujuubuu keenaa haddaan saarif lahayn daliil ka sarfiya allaahumma allah salli ammaan calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa salaatullaahi calaa cabdihi hanaa'uhu calayhi fi lmala'i laclaa saas waxa weyan abulcaali ayaa ku fasiray in salliga ilaahay uu ku sallinaa nabiga ay tahay ammaanta uu ku ammaanayo malaa'igta agtooda ilaahay uu ku ammaanayo allaahuma allah salli ammaan calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa wa calaa aali muxamedin nabi maxamed ehladiisa korkooda allow ammaan kamaa sidii sallaytaad u ammaantood ugu salliday calaa ibraahiima nabi ibraahim korkiisa innaka adiga xamiidun allow mid la mahdiyaa tahay afcaashaada iyo kulli xugunkaaga waa la mahdiyaa majiidun kii sharaf le baa tahay wabaarik allow barakee calaa muxamedin nabi maxamed korkiisa wa calaa aali muxamedin nabi maxamed ehladiisa korkoodan allow barakee kamaa baaragta sidaad u barakayda calaa ibraahiima nabi ibraahim korkiisa innaka adiga xamiidun kula mahdiyaa tahay majiidun mid sharaf leh ayaa tahay marka salliga nabiga sala allahu caleyh wasalam waa waajib markuu waajibkay waxaa ka mid a taxiyaadkaas dambe gadaalkiisa alxadiidu thalith walcishruun xadiidka labaatan iyo saddexeeyo bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam yadcuu mid ku ducaysta allaahumma allah innii aniga acuudu bika adiga ayaan ku magangalaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangalaa wa cadaabi naari naarta cadaabkeedan kaa magangalaa wa min fitnati lmaxyaa nolosha fidnadeedan kaa magangalaa nolosha fidnadeeda marka waxa weeye qofka intuu nool yahay shahawaadka ku imaanaya ee adduunyada xaggeeda uga imaanaya ee caruurta xaggeeda uga imaanaya ee waxa weeyaan dhankaas eheladiisa iyo xaaskiisa xaggeeda uga imaanaya adduunyada waa dhankaas fitanta ka imaanayda iyo shubahooyinka imaanaya ee waxa weeyaan waxyaalaha diin shubahaadka ee inxiraafka waxaan xaq ahayn qofka uu xaq moodayo taas weeye marka fitnada nolosha ayaan kaa magangalaa walmamaati geerida fitnadeedan kaa magangalaa fitnada geeridana waa qofka markuu dhimanayo waxa weeyaan khaatuma xumada wey fitnadu wa min fitnati lmasiixi kii ishalaa fidnadiisan kaa maangala addajaali oo beenta badnaa masiixi dajaalna waa gaal aakhiru zamaanka soo baxaya oo ilaahnimo sheeganaya oo ay wejiga uga qoran tahay kafara ay uga qoran tahay kaafir macnaha muumin kastaa wuu akri karaa yuusan baqaari ahaane marka ilaahnimuu sheeganaya dadka yidhaahda ilaahnimadaas u rumeeya cirkow roob siyuu leeyahay dhulkana naq u soo bixi cirkuna roob usoo daadin dhulkana naq usoo saarin dadka yidhahda ilaah matiina cirkow roob hasiinuu leeyahay dhulkana wax naqa ha soo saari markaasay abaar u baaba-ayaan waa imtixaan ilaahay dadka ku imtixaanayo waa imtixaan oo dadka ilaahay uu ku imtixaanayo subxaanahu wa tacaala marka waa qof kasta oo muslima inuu ilaahay ka magangalo nabiga sala allahu alay slm marka afartaas shay uu ilaahay ka magangeli jiray marka kaana rasulla dilar kaanadana sidaan dhowr goor soo sheegnay waxay tustaa istimraar ow kasratulficli waxa weeyaan ficilkaas inuu daa'imay nabiga iyo in badan inuu sameeyey labadaasay mid tustaa marka nabigu inuu in badan sameeyey ayay tusaydaa ama uu daa'imay afartaas shay inuu ilaahay ka magangalo qabriga cadaabkiisa iyo cadaabta naarta iyo fidnada nolosha iyo adduunyada iyo fitnatulmasiixi dajaal nabi kastaana gaalkaas waa uga digi jiray ummadiisa weliba waqti ummaddu ay halmaansan yihiin una soo bixi doonaan markaasaa dad badan iska daba shubayaan waa arrin khadiira waa khaasatan dadkii aan caqiidada lahayn ee khuraafada awal ku barbaaray ee waxa weeyaan qofkay wax yar oysan arki jirin ku arkaan ka daba ordi jiray caabudi jiray hadda mid roobna keenaya dhulkanana kasoo dhexina hadday arkaan dadkaas waxa weyan khatar weyn ayay ku jiraan marka ilaahay dadku inay ku xirmaan ayna bartaan diintooda wa khaasatan axaadiistan fitnada iyo masiixdajaalna wax badan ay ka ogaadaan mar kastana ay ilaahay ka maangalaan ayaa la rabaa wa fii lafdin muslim waxaa ku sugnaa idaa tashahada axadukum qofkiin markuu atixyaadsanayo falyastacid billaah ilaahay ha ka magan galo min arbacin afar shay ilaahay ha ka magan galo yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma allah inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeeda uma dakarana xadiiska mid lamida ayuu sheegay alxadiidu araabic walcishruun xadiiska labaatan iyo afar iyo bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni camr ibni xaas can abi bakr sidiiq ayuu ka wariyay radia allahu canhu anahu abu bakr qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam callimnii ibar ducaaan duco ducadaasoo adcu aan ku ducaysa bihi ducada fii salaati salaadeeda dhexdeeda abubakar sidiiq oo afdal lumma ah bacda nabiyiha nabi maxamed ka gadaal qofka ugu fadli badan nabi maxamed inta u yimid uu yidhi sala allahu caleyh wasalam rasuulka allow duca aan salaada kula ducaysta ibar halkaas macnaha laga fahmaa waxay tahay salaada dhexdeeda ducooyinka ma'huurka ee nabiga laga soo guuriyey inaad ku ducaysataa fiican sababtoo carabi carabi laysi saaro haddii lagu ducaysado hadday la mid tahay abubakar uma baahda inuu nabiga weydiiyo isagaa carabiga dadka ugu oqoon badan ka mid ahaa laakiin nabi maxamed uu weydiiyey marka ducooyinka ma'huurada ee laga soo guuriyey nabiga sala allahu caleyh wasalam sida fadliga badan oo fiican waa midaas in lagu ducaysto marka wuxuu yihi ducaan ku ducaysta ibar ayuu yidhi fii salaati salaadeeda dhexdeedaan kula ducaysta marka salaada laba maqaam ayaa maqaamu duco ah faatixadu waa duco waana ducada ugu weyn laakiin ducooyinka kaleeto laba maqaamay leedahay maqaamka koobaad waxa weeye waa sujuudda waana siduu nabigu yidhi sala allahu caleyhi wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku markuu rabbigiis ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay fa akfiruu fiihi ducaa ducada badiya faqaminun an yustajaaba lakum waxaa xaqiiqa in laydinka aqbalayo taas waa maqaam maqaamka labaadna waa bacda tashahud atexyaadka ka gadaal waa naga hadda soo marnay falyatakhayar min aducaai maa shaa qofku ducada ha ka doorto wax alla wixii uu doono wixii uu doono atexyaadka markuu dhammeeyo ka gadaal falyatakhayar min almas'alati maa shaa waa nagii soo marnay marka maqaamka labaad lagu ducaysa waa atexyaadka marka la dhameeyo gadaalkiisa marka labada meelood midaan rabtaa ducadan kula ducaysane waa inaad sidaas ogaato qul dheh uu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi qul dheh allaahuma allah inii aniga acuudu allaahuma allaw inii aniga dalamtu nafsi nafsadaydaan dulmiyey dulman dulmigaasoo kahiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dembiyaalkana ma dhaafo ilaa anta adiga un ma ahane faqfir lii allow ii dhaaf maqfiratan dembi dhaaf maqfiradaasoo min cindika agtaada ka ahaatay warxamnii allow ii naxariiso innaka adiga antal kafuura la dembi dhaaf badanaad tahay alraxiimu alla naxariis badan ayaa tahay alla naxariis badan ayaa tahay xadiidka cabdula xadiidka cabdullahi bni camar ibni caas oo saxaabi ah wuxuu ka warinaya abubakar sidiiq oo saxaabi kale saxaabadu sidaas ay axaadiista u kala wariyaan abubakar sidiiq waxa weyan khaliifkii raashidka ahaa weeye ee khulafaa u raashidiinka ugu horeeyey waxaa la yidhaha abubakar ibni cuthmaan abubakar magaciisana waxa la yhahda cabdullaahi a la yhahda cabdullaahi aabihiisna waxaa la dhihi jiray abi quxaafa magaciisana waxa la yhahda cuthmaan marka waa cabdullahi ibni cuthmaan ibni caamir ibni camar ataymi alqurashi waa qof islaamo qofkii ugu horreeyey xagga ragga fadaaishiisu mid aada u fara badan weeye kutubo badanna laga alifay casharatulmubashiriina midka ugu horeeya weeye ummaduna ay ku kulantay oo ku ijmacday khilaafadiisa imaamnimadiisa waana afdalu haadihi lumma bacda nabiyi sala allahu caleyhi wasalam wuxuu dhintay saddex iyo toban hijriyadu markay ahayd nabiga garabkiisa qolkii caa-isho ayaa lagula aasay waa nabiga saaxiibkiis fi dunya waalaakhira marka abubakar sidiiq nabigu u yimid sala allahu caleyh wasalam wuxuuna weydiisay ducuu ku ducaysto marka nabigu ducadaanu baray marka allahuma inii dalamtu nafsii dulman allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiiran taas waxa weeyaan dulmiga faraha badan oo abubakar uu leeyahay nabigu dheh waxa weeyaan ictiraafka uu qofku qusuurkiisa iyo gaamintiisa qirto waa waxyaalaha ilaahay uu baryada ku aqbalo waa sidii nebi aadan uu ku ducaystay iyo xaawo nebi aadan iyo xaawo siday ku ducaysteen wey rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin sidaas ayay ku ducaysteen marka waa sidaas waa da-bigii saalixiinta iyo nabiyaalka sidaas ahaa laakiin macnaheeda ma ahan dulmiga annagu aan samayno ama dadkdadkan kale ay sameeyaan oo kale dulmigaas oo kale ma ahan dulmiga abubakar uu leeyahay waan dulmiye naftayda oo dadka waaweyn ee saalixiinta ah waxa weeyaan wax yar oo qusuura ama wax yar oo gaabin ah oo ama daacaad sunooyin yaryar ay ka gaabiyaan ayay wax weyn oo dulmiya naftooda inay ku dulmiyeen u dareemayaan oo waxa weeyaan wixii ay mutneed nafteeda inay u diyaariyaan wanaaga aysan u diyaarin ee ma ahan dulmiga faraha badan ee waxa weyan shirkiga iyo dhiigga muslimka iyo zinada iyo tuugada iyo qamricamida iyo qurunkaas ay ma samayn mana ehelkeedna ma ahan marka ummad annagiiyo marka dunuub waaweyn wada xambaarsan oo waxa weeyaan khatar badan leh oo xan iyo been iyo khiyaano iyo wax ilaahay uun og yahay xambaarsan haddaanan haddana leylan nahaaran aanan ku celcelin inaan nafteenna dulminay oonan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tadarucin marka inaan khuduuro weyn ku sugannahay iyo kutusaydaa mideeda kaleeto dulman kathiiran riwaayadaha gobol saasay kusoo arooreen qaarkoodna kabiiran waxaa sida sunnadaaba ay tahay midba mar inaad akhrido laakiin sunno ma ahan inaad jamcido sababtoo ah xadiis jamciyo saxiix lama hayo laakiin kabiiran haddaad akhridana waa la hayaa riwaayad kusoo aroortay kathiiran deratana waa la hayaa marka midba mar inaad akhrido weeye tan kale ku tawasulka asmaada ilaahay lagu tawasula waa asbaabaha ducada ilaahay ku aqbalo wuxuuna ku tawasulay oo nabigu uu baray inuu ku tawasulo alkafuur iyo alraxiim labadaas ayuu ku tawasulay alxadiidu alkhamis walcishruun bacda almia xadiiska labaatan iyo shan ee boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi maa sallaa rasuululahi rasuulka ilaahi ma tukan sala allahu caleyhi wasalama salaatan salaad bacda an nazalad markay soo degtay ka gadaal caleyhi nabiga korkiisa idaa jaa-a nasrullahi walfatxu suuraddaas markay soo degtay ilaa hadduuba salaad tukado yaquulu wuxuu dhihi jiray fiiha salaada dhexdeeda subxaanaka allow nastihidda kuu manaasibka ahan ku nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhaban kaa hufaa rabbanaa rabbigeeniyo wa bixamdika mahadintaada xaalan ku dheehanahay oo aan waxa weeyaan ammaan iyo kamaal oo dhanna kuu sugayo allaahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf suuraddaas waxaa ilaahay ku yidhi idaa jaa-a nasrullaahi waalfatx marka uu yimaado gargaarka alle iyo maka furashada la furanaa wa ra-ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja ood aragto dadkiioo diintan la soo gelaya koox kooxu soo gelaya fasabix bixamdi rabbika rabbiga nastah adoo mahadintiisa ku dheexan asagoo marka ku dhaqmaya amarkaas alle uu mar alla markii waxa weeyaan ay soo degtay suuraddaasu wuxuu nabigu salaad kastuu tukada dhihi jiray subxaanaka rabbanaa wa bixamdika allahuma kfir lii wa fii lafdin waxaa ku sugnaa kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam yughiru mid badiya an yaquula inuu yidhahdo fii rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudii sujuudiisa marka meeshii lagu dhihi lahaaya tan u cadaynayda riwaayadan waxay caddaynaydaa meesha lagu dhahayo waa rukuucda iyo sujuudda rukuucda iyo sujuudda wuxuu badi jiray subxaanaka allow nasiidaadan ku nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhaban kaa hufaa allaahuma allow rabbanaa maaligiina iyo axadka iska kaana lahow wa bixamdika mahadintaada xaalan ku dheehanahay allaahuma kfir li allow ii dembi dhaaf subxaana allahi wa bixamdi ama subxaanaka allahuma wa bixamdika waxa weeyaan sifaada ilaahay oo dhan macnahooday koobayaan sababtoo sifaada ilaahay waa labo sifaatu salbiya sifaad oo ilaahay laga anfinayo oo naqsi looga anfinayo waa mid tan labaadna waa maxe waa sifaat thubuutiya sifaad alla loo sugayo oo kamaal oo dhan xambaarsan marka subxaana allah markaa tira ama subxaanaka nuqsaan iyo ceeb oo dhan alla waan kaa hufay wey waan ka hufan tahay markaad tidhahdo wa bixamdikana ammaan wanaagsan oo dhan ayaad ilaahay u sugaysaa marka tanna waxaa la rabaa sujuudda iyo rukuucda aad in loogu badiyo baabulwitri witrkii baabkiisii haadaa kanu maxaluhu waa maxalkii looga hadlaayey witr waa tirada kala dheer ayaa la yidhaahdaa haddana waxaa loola jeedaa habeenkii salaada la tukado salaatuleylka oo marka ceshaha la tukado ka dambayda tirada isdheer oo la tukado ayaa loo loola jeedaa oo hal ragco ama saddex ragco ama shan ragco ama toddoba ragco ama sagaal ragco ama koob iyo toban ama saddex iyo toban alxadiidu saadis walcishruun xadiiska labaatan iyo toddoba iyo bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi sa'ala rajulu ninaa weydiiyey annabiya sala allahu caleyh wasalam nabiga walxaal huwa nabigu calalmimbari mimbarka korkiisa uu saaran yahay nabiga oo mimbarka saaran ayaa nin weydiiyo wuxuu yidhi maa taraa maxaad aragtaa fii salaati leyli salaada habeenkii qaabkaad aragtaa in loo tukado halkaas waxay kutusaydaa nabiga sala allahu calay wasalam mimbarka markuu saaran yahay khudbaynayo saxaabadu waxbay weydii jireen nabiguna waa uga jawaabi jiray marka khudbada la akrinayo dadka dhexdooda inay hadlaan waa mamnuuc ma banaana waana xaaraan inay wada hadlaan ayagu laakiin khadiibka inay la hadlaan waa u banaan tahay saxaabiga nabiguu weydiiyey khadiibkuna ayaga inuu la hadlaa waa u banaan tahay nabigu waa la hadli jiray marka salaada habeenkii nabigow ii sheeg ayuu yidhi see loo tukan qaala nabigu wuxuu ihi mathna mathna marka mubtada ka xadfan waxa wey salaatu leyli salaada habeenkii mathna mathna laba laba weeye sida marka ugu fiican oo salaada habeenkii loo tukada waa sidaas waa inaad laba laba tukato laba tuko salaamo naqso laba kala tuko ka bax laba kala tuko fa idaa khashiya markuu cabsado axadukum qof inin ka mid a asubxa waqta subxi subxiga waqtigiisa markuu ka cabsado oo is yidhahda amaa subxigii kugu dhashaa salaadii subax amay dhalataa macnaha duluuca subxi weeye waktiga oo subxiga dhalashadiisa markuu cabsado idaa khashiya markuu ka cabsado xaduk midin ka mid a asubxa duluuca subxi subxiga dhalashadiisa markuu ka cabsado sallaa wuxuu tukanaa waaxidatan hal ragco ragcadaasoo hal ragcuu tukanaa dheh fa awtarad markaasay witr uga dhigaydaa lahu qafka maa sallaa wixii uu soo tukaday ayay witr uga dhigaydaa marka salaatuleyl sida ugu fiican oo loo tukada waa noocaas laba laba ragca u tuko marka aad ka cabsato salaada subax inay kugu dhalato inaad hal ragca tukato ood ku dhammaystirto wa annahu nabigu kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiina kan ugu dambeeya bileyl habeenkaa tukaydan witran tira isdheer ka dhiga habeenkiina salaada inta ugu dambeyd ood kusoo qatimida in witir ka dhigto tira isdheer ay noqoto sidaas weeye sida ugu fadliga badan uguna fiican sidaasuu nabigu dhihi marka laakiin markaad witirka tukato ka gadaal laba ragca waa tukan karta oo waxa weeyaan xadiis saxiixa ayaa ku sugnaaday nabigu inuu samey jiray dadkana weliba inay sameeyaan uu u fasaxay marka laakiin sida ugu fadliga badan waa sidaas inaad witir habeenkii salaada tukayda kusoo qatinto alxadiidu saabic walcishruun xadiiska labaatan iyo toddoba ee bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi min kulli leyla habeenka dhammaantiis qad awtara rasuululahi rasuulka ilaahi waa witreeyey sala allahu caleyh wasalam min awali leyla habeenka awalkiisa waa witreeyey wa awsadii habeenka dhexdiisana waa witreeyey wa aakhirii habeenka aakhirkiisana waa witreeyey wantaha witru witrkiisu wuxuu ku dhammaaday ila saxari aroortii halkan wuxuu ka hadlaa witirka goormaa la tukan karaa salaada witirka oo salaatuleylka halkay ka bilaabataa oo watiga ay waqtiga ay bilaabato la tukan kara waa waqtige waxay leedahay caaisho nabiga habeenka awalkiisa witr waa tukaday horta ceshaha marka la tukado ayaa waqtigii bilowday witr la tukala ama salaatuleyl marka ceshaha la tukado marka nabiga marka gabal wuxuu sameeyey habeenka awalkiisa intuusan seexan inuu witirkiisu tukadaba witirkiisii hadduu koob iyo toban ragco tukanaya hadduu saddex iyo toban tukanayo koob iyo toban u badanaaba tukan jira ama saddex iyo toban marka witirkiisa inuu tukado fiidka hore intuusan seexan taas waa dhacday wa awsadihi dhexdiisana waa witrey marka gabalna waxaa dhacay nabiga sala allahu calay wasalam inta seexdo oo soo kaco oo witirkii tukado inuu seexdo oo ku laabto dhexda habeenkii ka tukado wa aakhirihi aakhirkiisana waa witrey waxaa kaloo dhacay inta seexdo habeenka markuu aakhir tago aakhirka waxaa la yidhaahdaa saddex meelood marka laba meelood tagto oo habeenka waxa weya thuluth uu haro oo maalan ama sideed saac oo kale la gaaro ama sideed saac iyo bar oo kale marka la gaaro ilaa wixii ka dambeeya way aakhirku waana waqtiga ugu fadliga badan oo ilaahay samaa dunya inta usoo dego xadiiskii bukhaari iyo muslim uu nabigu uu leeyahay sala allahu caleyh wasalam allah wuxuu leeyahay markaas uu soo dego waxa weeyaan man yadcunii fa astajiiba man yasalunii fa ucdiya man yasalunii fa ucdiya man yasalunii fa ucdiya man yadcunii fa astajiiba lah yaa waxa weeyaan waxa weeyaan yaa wax iweydiisanayoon siiyaa yaa wax iweydiisanaya oo aan siiyaa yaa ituugayoon ka aqbalaa man yastakfirunii faakfira lah yaa dembi dhaaf iweydiisanayoon u dembi dhaafaa marka waa waqti qaali ah oo qofka waxa weya waa waqtiga baryada ilaahay la baryaana ugu ajiibidda ugu dhowdahay marka aakhirkana nabiga waa witreeyey wantahaa fantahaa nusqooyinka gabal waxa le fantaha ayaa ku taalla fantaha wuxuu ku dhammaaday witru nabiga witrkiisii ila saxari aroortii ayuu ku dhammaaday markii dambe aroortiiu witrka ka dhigtay maxaa yeele waa waqtiga ugu fadliga badan waqtigaasu marka labada waqti oo kalena wuxuu tusayaa dadka inay bannaan tahay in witrka la tukadaa marka khaas ahaan qofka dadku waa labo qof ku kalsoon inuu soo kacayo oo aan cabsi ka qabin hurdadu inay la tagto qofkaas waxaa sida ugu fadliga badan waa inuu yeelo oo aakhirka uu ka dhigto salaatuleylkiisa qofkii ka cabsanaya intii fadiladoo dhan ay ku seegi laheyd waxa weeyaan ajarku ha kaa yaraado awalka tuko nabigana sala allahu caleyh wasalam saxaabada gobolka mid ah ayuuba u dardaarmay inaysan isku seexan iyagoon witirka tukan waxa weeyaan abu hurayrana ka mid ahaa nabiga sala allahu alay slm wuxuu ii dardaarmay saddex shay waxaana ka mid ahaa yidhi inaan witirka tukado intaanan seexan marka qofkii inuu soo kaco ka cabs cabsi ka qaba oo isla amaadan soo kicin sida sunnada ah waa sidaas waa inuusan seexan isagoon witirkiisa tukan ceshaha markaad tukato labada ragcood sunnadaa tukato witirkii ku dar dadan wax kale ku dari karin hal ragca ku dar saddex ragco ku dar shan ragca ku dar waxa weeyaan markaad ceshaha tukato waa inaad witirkaaga ku darsataa dadan soo kacayn baabu dikri dikrigii u baab yahay caqiiba salaati salaada gadaalkeeda ilaahay lagu xuso xuska iyo adkaarta salaada ka gadaal ilaahay lagu xuso ayaan halkaana ka gelaynaa alxadiidu taasic walcishruun bacda almia xadiiska labaatan iyo sagaal ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canhuma ana rafca sawti codka koryeelidiisa bidikri dikriga kor loogu qaado ana rafca sawti codka kor u qaadidiisa bidikri dikriga kor loogu qaado xiina waqtigiina kor loo qaado yansarifu naasu dadku ay kasoo gadoomayaan min almaktuubati salaada waajibka ah kaana rafcigaas wuxuu ahaa calaa cahdi rasuulilah waqtigii rasuulka sala allahu caleyh wasalam cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay in dikriga codka kor loogu qaado marka dadku salaada kasoo baxaan waajibka ah waqtigii rasuulka arrintaasu ahayd waqtigii rasuulka sidaas ayaa dhici jirtay saasuu leeyahy cbdullahi bni cabaas qaala ibni cabaas cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu inaan ogaado idansarafuu markay kasoo gadoomaan dadku bidaalika kor u qaadidaas ayaan ku ogaa jiray idaa samictu markaan maqlo markaan maqlo dikrigaas kor loo qaaday markaasaan ku garan jiray dadku salaadii inay ka baxeen saasuu leeyahy marka waxaa isweydiin leh asaga halkuu jiray markaas waa kan dikriga kor loo qaaday ayaan ku garan jiray laba macnay ku fasileen culummadu waxa weeyaan isagu saqiiru ahaa xataa nabigu markuu dhintay saqiiru ahaa waajib kuma ahayn jamaacada inuu soo xaadiro maadaamaysan waajib ku ahayn jamaacadu marmar kasoo daahi jiray marka ilaa saqiir weeye sidaas culummada gobol ayaa ku fasireen sidaas cabdullaahi bni cabaas saqiir ayuu ahaa nabigu markuu dhintay sala allahu caleyhi wasalam marka maadaama uu saqiir ahaa jamaacada ayuu kasoo daahi jiray marka meelaha isagoo jooga ayuu maqli jiray cabdullaahi bni cabaas taas waa macno macnaha labaad waxa weeye oo ay culammadu ku fasireen cabdullahi bni cabaas maadaama uu saqiir ahaa caruurta saqiirada safka dambe ay leeyihiin oo ragga ugu dambeeya haweenkana ka horeeya oo ragga waaweyna ugu horrey jiray safuufta rasuulka sala allahu caleyh wasalam caruurtaa ku xigeen haweenkaa u dambeeyeen saadkayna ku wada tukan jireen marka maadaama ay sidaas aheed masaajidkuna waa weyn yahay rasuulkuna sala allahu caleyh wasalama ma uusan lahayn muballiq amase musmic jahiiri sawt qof oo dadka codka gaadhsiiya oo cod dheer oo nabiga gadaalkiisa ka dhawaaqo allahu akbar kor u yidhahda marka nabigu allahu akbar yidhaahdo nabigu ma lahayn sala allahu caleyh wasalam marka maadaama uu gadaal joogo dikrigaas kor loo qaaday uu ku ogaa jiray safafkii hore inay salaada ka baxeen taasna waa macnaha labaad wa fii lafdin waxaa ku sugnaa maa kunnaa ma aanaan ahayn uu yidhi annaga haddaan carruurta nahay nacrifu inaan garanno inqidaa'a salaati rasuulillahi rasuulka ilaahay salaadiisa inay go'day oo uu salaadii dhammeeyey ilaa bitakbiiri takbiirta kor loo qaadayo taas aan ku gara jirnay marka xadiidkan wuxuu tusayaa inay sharci tahay salaada marka laga baxo dikriga in kor loo qaado oo codka kor loogu qaado inay sharci tahay taas ayuu tusayaa culummadu marka masaladaas maxay ka yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga mujalladka labaad safxada saddex boqol labaatan iyo lix uu ku soo naqliyey imaamu nawowi wuxuu ihi raximalahu raximahu llahu tacaala imaamu shaafici wuxuu ku xambaaray xadiidkan in nabiga iyo saxaabadu ay muddo yar kor u qaadeen waxay kor ugu qaadayeenna waxay ahayd liajli tacliimi sifati dikri sifada oo dikriga in la dadka la baro daraaddeed laa annahum daawamuu cala aljahri bihi inay la jahraan ma daa'imin marka nabiga sala allahu caleyh wasalam dikrigan qaabka dikriga la akhrinayo salaada ka gadaal dadka uu barayay sidaas darteed ay kor ugu qaadeen nabiga iyo saxaabada sidaas weeyuu yidhi sidaas darteed wuxuu yihi sida mukhtaarka la doortay imaamka iyo ma'muumiinta waa inay hoos u akhriyaan ilaa markii tacliim loo baahda maahane markii tacliim loo baahdana waa in kor loo akriyo hadyigii nabigana sidaas in kor loo akriyo marka tacliim loo baahdo marka qofkii masaajid meelaha mithaal dadkaas joogaa aysan garanayn waxa weeyaan adkaarta oo waxa weeyaan salaada ka gadaal la akriyo masaajid sidaasoo qofka imaam ka noqda sunnadu waxay tahay inuu kor u akriyo oo dikriga uu kor ula jahro sidaas weeyaan sunnadu ilaa ay dadku ka bartaan markay bartaanna uu hoos u akriyo imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabka saxiixulmuslimka markuu sharxayay xadiidka raqamkiisu yahay shan boqol siddeetan iyo saddex waana juska waxa weeyaan shanaade safxada siddeetan iyo sideed markuu sharxayay xadiidkaas wuxuu yidhi ibnu badaal iyo kayrkiisba waxay soo naqliyeen madaahibta matbuucada afarta iyo kayrkoodba dhammaan waxay isku waafaqsan yihiin inaysan sunno ahayn in dikrigaas kor loola jahro iyo iyo takbiirta inaysan sunno ahayn macnaha markii aysan tacliim loola jeedin marka muslimiinta culummadooduna sidaasay masaladaas ka wada qabaan ilaa ibnulxasmi oo muta-akhiriinta ka mida maahane alimaamu shaadibana ictisaamka kitaabka ah juska koobaad safxada saddex boqol konton iyo kow wuxuu yidhi lam yakun sala allahu calay wasalam yajharu biducaa'i wa dikri calaa ithri salaa nabiga sala allahu calay wasalam ma ahayn mid kor u qaada ducada ama dikriga salaada ka gadaal dadkina uma muuji jirin ilaa meelaha tacliimta maahane tacliim markay tahayna kor in loo qaado waxay ahayd cahdigii rasuulka sala allahu calay wasalam waana shay sharci ah waana shay sharci ah sheikhulislaam ibnu teymiya kitaabka fataawaha mujaladka labiyo labaatanaad safxada shan boqol toban iyo sagaal wuxuu yidhi amaa ducaau limaami walma'muumi jamiican imaamka iyo ma'muunta inay dhammaan wada ducaystaan duco jamaaciya caqiiba salaad salaada ka gadaal fa huwa bidcatun lam yakun calaa cahdi nabiyi sala allahu caleyh wasalam mana ahayn wax jira waqtigii rasuulka sala allahu caleyh wasalam weligeed ma dhicin nabigoo inta saxaabada tujiyey oo ka soo horjeestay gacmaha kor u taagay ee duceeyey shanta salaadood salaadul istisqa way dhacday salaada roobdoonta laakiin shanta salaadood mid ka mida ma aysan dhicin maxamed cabdisalaam shaqiirna kitaabka la yidhaha assunan walmubtadicaat waxa weeyaan safxada sideedaad ayuu ku sheegay in cod waaxida istikfaarta kor loogu qaado salaanta ka gadaal arrintaasu inay tahay bidca aansan lahayn iyo ducada in kor loogu qaado oo yaa arxam araaximiin oo kale iyo kor loogu qaado alxadiidu halaathuun xadiiska soddon ee bacda almiha boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariy can waraad mawla almuqiira ibnu shucba waraad mawla muqiira ibnu shucba radia allahu tacaala canhu waraad waxa weeyaan abu saciid alera kunyadiisa athaqafi mawlaahum waana thiqa marka waraad mawlaa muqiirata ibnu shucba qaala wuxuu yidhi amlaa calaya wuu ii meeriyey almuqiirata ibnu shucba fii kitaabin kitaab ayuu ii yeeriyey waxaa dhacday mucaawiya ibnu abi sufyaan amiiru lmu'miniin ayaa waxa weeyaan u soo diray ninka la yidhaha muqiirata ibnu shucba ayuu usoo fartiin faray oo wuxuu yidhi muqiira ibnu shucbana markaas amiir ayuu magaalada kuufa uga ahaa oo amucaawiya ibnu abi sufyaan ayaa amiir uga dhigay kuufa markaasuu inta warqaad usoo diray uu yidhi ii soo qor xadiid aad rasuulka ka maqashay markaasuu mawlihiisii waxa weeyaan waraad ayuu yidhi muqiira ibnu shucba ayuu yidhi qor warqadan aan mucaawiye u dirne qaala wuxuu yidhi waraad amlaa wuu yeeriyey calaya korkayga almuqiiratu ibnu shucba fii kitaabin kitaabkaasoo ilaa mucaawiyata u diraayey ina nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaalkeeda duburida macnaha khalfa salaadaa loola jeedaa salaad kasta gadaalkeeda marka laga baxo salaadaasu sunno maahan maktuubatin ee waajibkaa salaad kasta ee waajib ah gadaalkeeda wuxuu dhihi jiray nabiga laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah maahane waxdahu keligiis xaalu yahay laa shariika mid wax la wadaagaana lahu alla uma sugnaan lahu alla keligiisa almulku boqortooyadu u sugnaatay walahu alla keligiisa almulku walahu alla keligiisa alxamdu lahu alla keligiisa almulku boqortooyadu usugnaatay walahu alla keligiisa alxamdu mahdu usugnaatay wa huwa ilaahay keligiis ayaa qadiirun awooda calaa kulli shayin wax walbaba allaahuma allah laa maanica qof diidi karaa ma jiro limaa acdayta waxaad adugu bixido oo cilmi ah oo taqwa oo iimaan ah oo islaamnimo caafimaad ah risaaqad ah caruur ah mulki ah magac fiican ah laa maanica mid diidi karaa ma jiro limaa acdayta waxaad bixido walaa mucdiya mid bixi karaana ma jiro limaa manacta waxaad diido ood adigu diido qof qof sii karaa ma jiro awoodda iyo tasarufka koonku gacantay kuugu jirtaa walaa yanfacu waxna tari maa daljaddi qofka dheefta u saaxiibka ah ee haysta maalka ama caruurta ama suldada kulligood waa jaddigaa soo gelaya waa xadiga adduunka dheefta adduun ee ama maalka ama awlaadda ama magaca ama suldada ah minka xaggaaga aljaddu dheeftiisu waxba uma taraydo oo macnaha adiga kaaga deeqtooni maa marka dikrigaas ayuu u qoray waa dikri weyn oo tawxiid tusaya oo allah keligiis inuu naafica daariga yahay keligiis uu yahay huwa naaficu daar huwa daaru naafic midka waxuu doonana dhiba wuxuu doonana anfaca wuxuu doona bixiya wuxuu doonana diida ee koonka tasarufkiisa la goonida ah cibaadadana la goonida ah inuu yahay waa dikri tusaya waana xaqiiqo qofka dikrigan ku tadabura markuu salaada tukanayana ku tadabura ee ilaahay uu hortaagan yahay ilaahay hortiisa la istaago yidhaahda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allow kaliga aan ku caabudaynaa kaliga aan kaalma kaa dalbaynaa qofka ilaahay la hor istaaga salaadii markuu ka baxana yidhaahda laa maanica limaa acdayta walaa mucdiya limaa manacta qof diidi karaa ma jiro waxaad bixido qof bixi karaa ma jiro waxaad diido ee haddana intaas markuu yidhaahdo ka gadaal ilaah kayrkiis wax uusan alle mahan cid kale awoodin weydiista qofkaas mutanaaqid weeye waa qof warkiisu iska hor imaanayo waana la hubaa inuu baadilow yahay waxayna u badantahay inuusan macnaha salaada fahmin iyo dikriga ka dambeeya ee qof macnahaas fahmay ee ku tadaburay ma dhici karto markaas kadib inuu alla kayrkiis waxaan allah ma ahani addoommadu awoodin inuu weydiista oo ugu qayshada ma dhici karto wuxuu yidhi marka waraad uma wafatu waftihaanan ugu tegay yidhi waxaa dhaha waraad bacda daalika intaas ka gadaal calaa mucaawiyata mucaawiyaan u tegay fa samictu mucaawiyaan maqlay ya'muru naasa dadku xaalu amrayo bidaalika adkaartaas isagoo dikrigii laftirkiisa aan u qornay oo aanu gacanteeda ku qora ii yeeriyey muqiira isagoo dadkii barayaan u tegay taasna waxay kutusaydaa inay saxaabada iyo salafku ay u bara jireen diinka dhaqan inay ku dhaqmaan ay u bara jireen ee cilmi layska aruuriyo ma ahayn adkaarta dikriga mid walba marka la barto horaa laga dhaqan geli jiray waana siduu diinku barakada ku yeesho laguna xifdiyo on lagu halmaamin waxay kaloo kutusaydaa imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta inay waajib ku tahay dadka inuu diinta iyo sunnada baro kuna tadbiiqiyo ku dhaqangeliyo wa fi laftin waxaa ku sugnaa kaana nabigu wuxuu ahaa warqadda waxaa kaloo lagu qoray kaana nabigu wuxuu ahaa yanhaa mid reeba can qiila wa qaala waxaa la yidhi wuxuu yidhi wuu direebi jiray nabigu macnahaas xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa hadal aan la sugin oo unta suuqa iskaan maqlo haddana lasii naqliyo nabigu waa diidi jiray marka waa xaaraan hadal aadan hubin meeluu ka yimid iyo meeluu ka socdo inaad iska waxaad maqashaba iska sii sheegto dembi intaasaa kuugu filan macnaha labaadoo lagu fasira waxa weeye qiila waqaalada laftirkeed hadalka xataa haddaad hubto oo suuqa aad wax ka maqasho wixiina sharu ka dhalanaydo inaad faafidaa waa xaaraan marka hadal sharu ka dhalanaydo runba ha ahaadee ha faafin hadalaadan hubin oo been ay dhici karto inuu noqdana ha faafin wa idaacati lmaali maalkoo la dayacana nabigu waa reebay sala allahu caleyh wasalam maalka in la dayacana laba macno weeye in maalka lagu bixiyo meelaan faa-iide adduun iyo aakhira midna ka imaanayn oo shay xaaraan ah ama shay maalaa yacniya lagu bixiyo shay xaaraana in maalkii lagu bixiyo oo jaad lagala baxo oo sigaar lagala baxo oo hilib doofaar lagu gato oo qamre lagu cabo kulli waxaas xaaraanta waxa weeyaan laba dhibaato ka imaanayda laba dembi xaaraan cumiddaana waa laysku xisaabinaa maalkii aad meeshaas ku halaagtana waa laga weydiin marka taas waa mid midda labaadna waxa wey maalkii inaadan xifdin ood iska ihmaalido oo hantidaada adoo ujeeda aadan xifdin oo ku dadaalina ay iska baaba'do taasna lama ogola maalka waa in la xifdiyo ilaa waxa weyan qiyaam waxa weeyaan qawaamada dadku waa maalka wa kathrati su-aali su-aasha badanna nabigu waa diidi jiray su-aasha badan xagga adduunyada marka laga hadlayo waxa weeye inaad waxa weeyaan wax aan daruura kugu kalifin dadka weydiisato saddex qolo kaliyaha nabigu u fasaxay sala allahu alay slam in dadka wax weydiisan karaan qof oo muslix ah oo laba qolo oo dagaasho muslimiina heshiisiya oo saas dayn ku gashay hantiilo kastuu yahay waa u bannaan dadka inuu weydiisto wax ilaa daynkii ka baxaya uu dadka muslimka ku heshiisiiyey tan labaadna qof hantiilo ahay oo maalkii ka baaba-ay asna waa u bannaanta dadka inuu wax weydiisto ilaa nolol toosan uu ka helaya maxaa yle nolosh hooseyda kuma noolaa karo midka saddexaadna qof faqiir ah oo busaaradu ku dhacday ilaa saddex qof oo qaraabadiisa ah wan wanaagsan oo ay ka yidhahdaan hebel alla ilahe faqri ayaa asiibay qofkaasna waa u bannaan tahay inuu waxweydiiso dadka intaas waxaan ahayn shaxaad inaad dadka iska shaxaadoo tuugsatood ku dhegdhegto waxa weeyaan xaaraan weeye suxti ah berri qiyaamana ilaahay hortiisa qofka sidaas wuxuu imaan isagoo weji diiran oon wax yidhiba wejigiisa lagu arag marka su-aasha xagga cilmigana waxaa la diidayaa laba shayba waa la diidayaa wax aan baahiba loo qabin oo wax dhacayba aan ahayn hadday arrintaas saas noqoto ka waran shiikow masaladaas hadday sidaas u timaado maxaa sharcigu ka qabaa wax aan dhicinba inaad weydiido lama ogola lama ogola oo waxa weeyaan masaa'il oo qariib aho waxa weya ri ayaa nin dhashay ninkiiyaa khudbadii carafada isagu dadkii ciidda u khudbeeyey asagii ma lagu udxiyaysan karaa su-aalo noocaasa in la isweydiiya wax qalaba weeye wax qalaba ilaa wixii wax dhacayo wax lahayo midna ma ahan marka waxaan dhicin in la isweydiiyo waa qalad ta labaad saal saal su-aal oo tacanud iyo madax adayg loola jeedo oon la rabin in xaq lagu qaato ee la rabo bal shiiqan waxa uu masaladan ka qabo aada ogaatid ayadana waxa weeyaan waa midda nabigu diiday sala allahu caleyh wasalam wa kaana nabigu wuxuu ah yanhaa mid diida can cuquuqi lummahaad hooyooyinka in lagu caasigaroobo hooyada iyo aabbaha labadaba in lagu caasigaroobo carada alle ayaa ka timaada ilaahay raalli ahanshadiisuna labada waalid oo la raalligarayo ku jirtaa ilaahay caradiisana waxay ku jirtaa labada waalid oo la carogeliyo marka laba hooyooyinka si gooni waxaa loogu sheegay laba shay marka hore hooyooyinka aabbayaalka way ka xaq badan yihiin laba gooray kasii xaq badan yihiin saddex goor xaqa hooyo marka la sugo ayaa marka afraada aabba xaqiisa nabigu uu sheegay sala allahu caleyhi wasalam taasu waa mid marka sidaasa loo sheegay tan labaad ayagoo sidaas uga xaq badan caruurta aan fiicnayn aabbaha xoogaa way ka sariigtaan laakiin hooyada way ku dhiiradaan oo way ku degdegaan oo hadallo adadagay ku yidhahdaan waa ka amar diidaan marka waana wax nasiib darro ah taasoo kale wa wa'dil banaad nabigu wuxuu kaloo diiday gabdhaha la nolol duugo caruurta oo gabdhaha oo la nolol duug jaahiliyadii hore ayaa caruurta nolol duugi jiray oo gabdhaha nolol duugi jiray marka hadda taasoo inaysan jirinaa u badan tahay laakiin mid ka foolxun ayaa jirta oo waxaa dhacda zinadii inta faaftay oo caruur aan aabala-aan aabba lahayn oo caloosha galeen haddana caruurkii markuu dhasho in hooyadiis ama mar intuusan dhalan ay inta sun iyo dawo balaayo iyo carmada isku dhifato inay cunuga caloosha lagu dilo lasoo tuuro oo cunug saqiirahon dembi ilaahay ka gelin la dilo oo waxa weeyaan markaas ay kasbato dembigii hore zinada aha dembi toban goor ka weyn oo ah dhiig muslin taas waa mid ama markuu dhashaba waxa weeyaan intaad bac lagu qaado dariiqyada lagu turo eeyuhu cunaan ama suuliyaalka lagu rido cunug saqiir oon dembi gelin shaydaanku waa malcuun marka hore isaga zinada ku qalqaaliyey marka labaadna waxa weeyaan dhiig muslin isagaa ku qalqaalinaya tanaana tii hore kasii daran mana ka harayo ilaa uu marka dambe yidhahdo iska gaalow wax kuu haray lama arke marka intay goorgoorta ilaahay ha u toobadkeeneen dadka noocaas yeelay kuwa kaleetana ilaahay ha ka baqeenoo zinada ha ka fogaadeen shaydaanku hadduu ku rido dembiga koowaadna dembi labaad yuu ku ridin oo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ha ka xishoodeen intay banu aadanka ka xishoolahaayeen waxay sidaas carruurtooda dariiqyada u dhigayaan banu aadan ayay ka xishoonayaan aan waxba ka goy karin laakiin ilaahay weynaa awoodda weyn lahaa ee nicamta iyo caafimaadka iyo quruxda iyo wax walba siiyey allahaas kama xishoonayaan kama dhuumanayaan mana awoodaan inay ka dhuntaan mana ka xishoonayaan waxayna isku dayaan dadka inay ka xishoodaan wa manci ayuu diiday nabiga sala allahu calay wasalam iyo wahatikeen manci waxa weyaan xaqa lagugu leeyahay inaad diido xaq lagugu leeyahay ama dhiig ha ahaado ama maal ha ahaado ama manfaco kale ahaado wax xaqa oo lagugu leeyahay caruurtaada ha kugula ahaato islaantaada ha kugula ahaato ninkaaga ha kugula ahaado muslim kale ha kugula ahaado xaqa lagugu leeyahay inaad diido taas ayaa nabigu diiday wuxuu kaloo nabigu diiday wahatikeen inaad dalbato dadka waxaadan kulahayn aad weydiisato oo xaq aadan qof kulahayn aad ka dalbato tira keen ayadana nabigu waa diiday taasna waxaa soo gelaya dadkan wareegaya oo siyaarooyin ka aruuriya oo dadka xaqaysan kulahayn keen siyaartii hebelaan doonaayey qofka ku rafaadinaya waxay ogaa ha ogaadeen wixii nabigu diiday inay ka shaqaynayaan alxadiidu alxaadi wa halaahuun xadiiska soddon iyo koobiyo bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can sumay mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaaris ibn haashim ahaa radia allahu tacaala canh can sumay ayaa laga wariyey mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaaris ibn hishaam ibn hishaam sumay magaciisa waa sumay waxa weyan kunyadiisa abu cabdillaahi a la yihahda almadani mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaaris ibn hishaam min hiqaati taabiciin uu ka mid yahay qadiid meesha la yihahdo ayuu ku dhintay markay hijiradu ahayd boqol iyo soddon can abi saalix ayuu ka wariyey asamaan abi saalixna waxaa la yihahda magaciisa dhakwaan asamaan zayaadna waa la yihahdaa oo saliidda ayuu keeni jiray magaalada kuufa waxa weyan abu saalix dhakwaan almadani waa hiqa thabti a taabiciinta ka mida boqol iyo kow markay jiryadu ahayd ayuu dhintaasna waxa weya waa taabici oo saxaabada ka wariya axaadiista an abi saalix ayaa can abi saalix radia allahu canhu wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra wuxuu ka wariyey abi saalix radia allahu canhu ana fuqaraa almuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii dadkii oo aan hantida lahayn ee muhaajiriinta dalkoodii ilaahay dartiis uga soo tegay madiine yimid atow waxay u yimaadeen rasuulallahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalam fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka allow qad dahaba way la tageen ahlu duhuuri duhuurka waa maalyaalka faraha badan weeye ahlu duhuuri maalyaalka badan dadka ehelka u ahaa bidarajaati alculaa darajooyinkii sare oo jannada iyagaa la tegey waannaciimi almuqiimi barwaaqada daa'imka aho jannadana kuwaasaa la tegay rasuulka allow saasay yidhaahdeen marka fiiri waxa weeyaan saxaabada waxay u wada tartamayeen u kala cararayeen waxa weeyaan jannada yaan lagaaga dheerayn darajaadkeeda waana sidii ilaahay amray subxaanahu wa tacaala wa fii dalika falyatanaafasu lmutanaafisuun arrinkaasa u tartameen dadka tartamaya wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin u degdega dembi dhaaf ilaahay iyo janno oo samaawaadka iyo cidhulayaalkoo layska rabdhigay bal arkeedu la egyahay amarkii allay qaateen marka way taasay u wada tartamayeen bilcagsi maanta adduunyada qaabkan ugu tartamayna mideeda kale xadiisku wuxuu kutusaa in loola soo laabto masaa'ilka ahlu cilmiga nabiga ayay waxay diinkooda ishkaalaho ka gala iyo waxay rabaan inay ilaahay ugu dhowaadaan oo ugu taqarubaan nabigay weydii jireen waana saas dariiqa sawaabka ah fa qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulalahi qad dahaba way la tageen ahlu duhuuri maalyaalka dadka ehelku ahaa bidarajaati lculaa darajaadkii sare iyo wanaciim almuqiim barwaaqadii daa'imka aheed marka haddii su-aal la weydiiyo caalimkana istifsaar inuu sameeyo oo masalada caddayn uu ka dalbo sidaas weeye manhajka nabiga sala allahu caleyh wasalam qaala nabigu wuxu uhi wamaa daaka arrintaasay ku dhacday maxay tahay arrinkaas wamaa daaka arrinkaas muxuu yahay sababta ay waxa weeyaan dadka hantiilayaalkaahu idinka muhaajiriinta ee u go-ay cibaadada sababta idinkaga fadli bateen maxay tahay qaaluu waxay dhahdeen saxaabadu yusalluuna waa tukanayaan dadkan hantiilayaalkaa kamaa nusallii sidaan u tukanno wayasuumuuna waa soomayaan oo soon salaad sunna haddaan tukanay salaad waajib waa tukanayaan wayasuumuuna waa soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soonno oo soon waajiba iyo soon sunnaa mid alla midkaan samayno way samaynayaan cibaadadii marka badaniga ah ee xoog iyo jir u baaneed iyo caqli taas waa nagala sinan yihiin wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan hanti oo maalkooda wixii ka soo haran daruurigooda noloshooda ayay sadaqaysanayaan wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan walaa natasadaqu inaguna waxma sadaqaysanayno wa yuctiquuna addoommay xoraynayaan hal addoon qof ka xoreeyana addoonkaas xibin kastoo jirkiisa ka mid a xibin jirkaa ka mid ah naarta looga xorayn marka wa yuctiquuna way xoraynayaan walaa nuctiqu anaguna wax ma xoraynayno taas macnaheeda waxa weeye acmaashii badaniga ahayd markaan ka simannahay cibaadaadkii maaliga ahay ayay nooga sarreeyaan oo annagu maal ma haysano fa qaala rasuululahi rasuulka alleh wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam afalaa ucallimukum miyaanan idin barayn shay-an shay shaygaasoo tudrikuuna aada uga daba tagtaan bihi shayga man sabaqakum dadkii xagga fadiilada idinkaga hormaray oo idinka fadliga badnaa wa tasbiquuna aadna uga hormartaan man bacdakum dadkii idinka dembeeyey xagga fadiilada xagga fadliga dadki idinka dembeeyeyna aada uga hormartaan walaa yakuunu axadun qofna uusan ahaanayn afdala minkum mid idinka idinka fadli badan qof idinka fadli badanna uusan jirayn macnaha xagga cibaadadaas aan laydinkaga fadli badnaa karin ilaa man qof ayaa idinka fadli badnaa kara sanaca sameeya mithla maa sanactum intaad samaydaan oo kale oo haddana ay dheeraad u tahay maalkii oo maalkiina sadaqeeya dhankaasu marka idinkaga fadli badnaana qaal waxay dhahdeen balaa inaadan noo sheegin iska badaa yaa rasuulallahi rasuulka allow noo sheeg shayga sidaasa qaala nabigu wuxuu uhi tusabbixuuna waxaad waa tasbiixsaydaan oo allaad nuqsaan iyo ceeb ka hufaydaan dubuura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeeda halaatan wa halaathiina mara soddon iyo saddex goor wa tukabiruuna allaad weynaynaydaan dubura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed halaatan wa halaathiina soddon iyo saddex maratan ee mar wa taxmaduuna allaad mahdinaydaan dubura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed halaatan wa halaathiina mara soddon iyo saddex mar marka taas waxay kutusaydaa adkaartan oo salaada ka dambaydaa fadiilada weyn oo alle agtiisa ay ka leedahay taasay noqotay marka waxa dadkii kaaga horreeyana looga daba tago dadka kaa dambeeyna aada uga hormaraydo qof kula fadli karkana uusan jirin ilaa qof kula sameeya maahane qaala abu sal marka bis isla markiiba waxaa dhacday markii ganacsatadaas dee ma ahayn ganacsatada maanta joogto oo shilinku filkaa oo maalintiina sida damiirka u shaqeyn maalinta habeenkiina sida baktigii meydka u yaalla ma ahayne dad masaajidka ku xiran ee cilmiga ula tartamaya kuwaanu siday ula tartamayaan ee adduunyadooda iyo kaleetay juhdigooda dhaqaale ay raadsadaanna u gooni tahay ayay ahaayeene way ogaadeen sidii oo kaley sameeyeen sidii oo kale markaasay fadligii sadaqaduna waa u dheeraad cilmigii iyo cibaadadii kaletana waa kala mid noqdeen marka xadiiska casharka dambaan ku dhamaystirayna insha allah wallahu subxaanah wa tacaala aclam wa sala allahu wasalama wa baaraka calaa nabiyina maxamed